maxamed ibraahim faarax oo ugu magacaaban maamulka jubbaland guddoomiyaha degmada badhaadha ee gobolka jubbada hoose ayaa la saftay dowladda federaalka isagoo warbaahinta la hadlay ayuu sheegay in ciidamada dowladda federaalka ee la keenay raaskabooni uu dalbaday maamulkiisa kadib markii deegaanada qaar ee halkaas ay ka baxeen ciidamada kenya wuxuu sheegay in kabixitaanka ciidamada kenya ee kudha iyo buurgaabo kadib ay kusoo furantay xaalad amni taas oo ay buuxi kareen maamulka jubbaland sidaas darteed ayaan qayladhaan u dirsaday dowladda federaalka
waxaa markaa noqotay in ciidankii aan amniga sugi lahaa masaafada intaa leeg ka degmahaan inay nagu adkaato waxaan ka codsannay maamulka jubbaland in ay naga caawiyaan ciidan noo keenaan buurgaabo eria buurgaabo runtii waan ka weynay wax ciidan inay noo keenaan annagana awoodaanadu muxuu ahaay way adkaatay inaanu masaafada dheer ee buurgaabo ilaa kudhaa ilaa raaskamboni oo dhul macnaha adag ku yaala oo bad ah oo qaabo ah oo hawda dhankana hawdka xaggana badka ah oon wado lahayn inaanu kaafino amnigii saa daraaddeed anoo mas-uuliyaddeeda waajibka gudanhaya waxaan ka codsaday dowladda federaalka ah meelihii ay ka baxeen atmis in ay buuxiyaan ayaanu codsi u dirsana qayladhaan wayna nooga jawaabeen si dhaqsa ah gudoomiyaha degmada badhaan ee gobolka jubbada hoose ugu magacaaban maamulka la baxay jubbaland maxamed ibraahim faarax wuxuu wax laga xumaada ku tilmaamay in maamulka jubbaland ciidamo badan usoo diro deegaanada jubbada hoose isaguna sheegay inuu ka hortegayo duulaanka lagu soo qaaday jawaabtii marka dowladda soomaaliya markay ka bixisay oo ciidamadii federaalka ay keeneen waxay dhalisay arintii buuq badan iyo waxay dhalisay duulaan runtii waan ka xumahay ciidan marka hore waayey loo waayey inuu muxuu ahaayey meelihii loogu talagalay uu buuxiyo markii uu macnaha laga codsaday oo deegaanka uu ka codsadayna buuxin waayey waan ka xumahay markii wax buuxiya la helay in lasoo duulo oo lasoo yaaco oo ciidamo meel muxuu ahaaye lakala dhiga la waaye la keeno waddanka ayada oo laleeyahay muxuu ahaaye degmada waa la qabsaday iyo sheeko noocaasi iyo hebel baan soo qabanaynaayo aad baan uga xumahay xiisada u dhexaysa maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareeraysa iyadoo wax natiijaha aysan ka muuqanin labada dhinac taas oo keeni karta inuu qarxo dagaal u dhexeeya labada dhinac